kulankan casho sharafta ahaa waxaa soo qaban qaabiyey maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee kandegmada jowhar waxaana kasoo qeyb galay qaar kamida wariyaasha ka howlgala warbaahinta deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka socotay heer degmo iyo heer gobol cashada kadib waxaa hadallo kooban kasoo jeediyey gudoomiyaha saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe ibraahim cali nuur isaga oo ku ammaanay hay-adda samo tababarka afarta maalin socday ay soo qabanqaabisay iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo isna uga mahad celiyey sida wanaagsan iyo isdhexgalka maamulka iyo saxafiyiinta hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexeba runtii maamuuskan iyo casho sharaftan runtii waxaan filayaa dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma sidan oo kale waxay soo mareen dhowr magaalo oo ah caasimadaha dowlad goboleedyada kale ee dalka ay ku shaqeeyaan ayagoo sidoo kale gaarsiinaya saxafiyiinta halkaasi ku sugan tababarkan nuuciisa ah waxaan filayaa in maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle runtii maamuuskan weliba cashadan uu u sameeyey in sidan oo kale aysan ka dhicin magaalooyinka kale ee soo mareen saaxiibadeen runtii waan kaga mahadcelinaynaa maamulka gobolka sidoo kalena sidaan hore u sheegay wada shaqaynta wanaagsan ee maamulka uu la leeyahay saxafiyiintana runtii waa mid aan hore u sheega waa mid wanaagsan idan aan kaga mahad celinayno anigoo ka hadlaya dhammaan saxafiyiinta ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe waxaan rabaa in aan mahad celin ballaaran aan sidoo kale u jeediyo dalada warbaahinta soomaaliyeed sooma sidoo kalena aan fariin u diro daladaha iyo hay-adaha kale ayagana ka howlgala gudaha dalka soomaaliya in ay ku daysadaan sooma siday ugu soo noqotay magaalada jowarne inay ayagan ugu soo noqdaan waxaana sidoo kale goobta hadallo kooban ka soo jeediyey oo u badan mahadnaq gudoomiyaha ururka saxafiyiinta sooma maxamed cismaan makaraan iyada oo ay kasoo qeyb galeen isaga oo ku guubaabiyey saxafiyiinta iyo weliba maamulka in laysu dhimriyo islamarkaana ay ka dhexayso wada shaqayn wacan gabagabadii waxaa goobta dardaaran iyo hadallo ka muuqatay farxad ka soo jeediyey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan oo ugu baaqay wariyaasha inay ka faa'iidaystaan tababarkan kuna dabaqaan shaqadooda
qaarka hadda maaragtay caasimada nala joogaa xoogaa nagu dhow balcadoo haatee maaragtay shabeellaha dhexe ka tirsan waxaa la yaabaa inay haddii ay intay maatagta ay soo safrayso hiiraan waabakasii darantoo diyaarad in lasoo raaxay naqaysaa marka saxufiyiinta jooga hadda caasimadda intaas la joogno ayagana waxaa maleahaa moogtahay hadda ka hor saan oo kale ma dhicin marka waxaa is leeyihiin goormo maaragtay mas-uuliyiinta oo hay-addiina madaxeeda loo sameeyey isleeyihin idinkuna wakti allaal waqtigaasla sheekaysanaa rabnaa maamulka iyo annaga ama qadaha naloo sameeya ama casha naloo sameeya isla sheekaysan waa idin furanta idinku laftiin haddaad hashib iska tiraayno oo iska dhigtiin laba oo maaragtay dad kale ajaanib camal aad unoola dhaqatiin mogto kale fogaashada intaasaa keenayso laakiin maamulka waxaan rabnaa inaan maalin sheekaysanay goormee maamulka lees heli kara haddaan ahdiin waa diyaar marka idinkuna maaragtay waynu soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsannahay caawa inaan isla fiidsanay eeday wax kale ma ahayn maadaama hatee hawsha markay socoto guddoomiyaha iyo tiim kaleetaan ogaay moogi maahayn aniga nafteeda markiiaa lay soo wacay ma ogeyn hawsha marka horea jirta hadday jileed xatee aada uga qayb qaadan lahayn laakiin hadda guddoomiyaha iyo aanoo noo joogay oo hawsha maaragtay soo dhoweynta ka qayb qaatay marka caawa caawa cashay ahayd gogasha marka wax allaala wixii ka qaldanay isaga dulqaata sideeda waa gooshiini aadaa u mahadsantiin wax kaloo maaragtay hadal dheer iyo hadal jeedin dheer ma jirto cashadaas ugu nimadiya inaan isla fiidsanno soo dhowaada waa idiin rajaynaa khayr badan iyo inaad noo soona naqatiinoo tababar fiican oo helaan dhalinyartan maaragtay wiilisha iyo gabdhaha isugu jiro xilliga duruufta adagaa maaragtay inay shaqadan galaan ku kaliftay laakiin haddana inay waxbarasho sii helaan ay ayaga maaragtay aqoontooda sii korsadaan oo wax aada iyo aada muhiim ah marka aada aad umahadsantihiin sidoo kalena guddoomiyaha ayaa uga mahad celiyey hay-adda sama inay kusoo noqnoqoto deegaanada hirshabeelle maadaama wariyaasha ay ku shaqeeyaan xaalado adag islamarkaana u bareeray in ay xirfadan una shaqeeyaan waddankooda